waxaa la arkayay qiiq ka soo baxaya wixii ka soo hadhay dhismayaal ay duqeeyeen dayuuradaha dagaalka israa'el dhismayaashaas oo ku yaalay duleedka magaalada beyruut ee dalka lubnaan militariga israa'el ayaa sheegay inuu beegsaday hogaamiye ka tirsan ururka xisbullah ururkaas oo uu maraykanku u aqoonsan yahay mid argagixiso ururka ayaa sabtidii xaqiijiyey dhimashada madaxii ururka xasan nasrallah ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu ayaa sheegay in nasrallah uu ahaa qof doonaya inuu israa'il burburiyo nasrallah waxa uu ahaa argagixiye kale argagixiye ayuu ahaa waxa uu ahaa udubdhexaadka waxa uu ahaa injiinka udubdhexaadka u ah isaga iyo dadkiisu waxay ahaayeen kuwii dejiyey qorshaha israa'iil lagu burburinaya ayuu yidhi dhinaca kale iiraan oo taageeraha koowaad ee ururka xisbullah ayaa calal madow ka dul taagay qabriga imaamrida kadib geeridii xasan nasrallah arrintaasoo calaamad u ah in loo murugoonayo ururka xisbullah ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegayo in xasan nasrallah uu ku biiray saaxiibbadiisii shahiidiinta ahaa isaga oo wacad ku maray inuu sii wadi doono jihaadka uu kala soo horjeeda cadowga islamarkaana uu taageeri doono falastiin sida ururku sheegay magaalada beyruut boqolaal qof ayaa hadda seexda waddooyinka magaalada iyadoo dowladda lubnaan ay sheegtay inay jiraan hal milyan oo qof oo barakacay ciidamada israa'el ayaa iyaguna soo bandhigay muuqaalo dhowra oo ay ku muujinayaan duqaymo dhowr bartilmaameed oo xisbullah uu leeyahay oo lubnaan ku yaalla israa'el ayaa sheegtay inay u digtay dadka shicibkaahay inay ka fogaadaan goobaha dagaalka hase yeeshee ra-iisul wasaaraha lubnaan nijib miqati ayaa cambaareeyey weerarka israa'il nasiib darro qaynuunka kaynta ee caalamka xukuma ayaa cadowga israa'il ka dhigay inuu hor joogsado dhammaan xabajoojinadii siina wada dagaalkuu ku hayo lubnaan maxaa yeelay dan kama laha sharci ahaanshaha xeerka caalamiga ayuu yidhi weeraradii dhammaadkii toddobaadka ayaa ka sii socday magaalada beyruut arrintaasi oo keentay walaac laga qaaday waxa xigi doonaa dhinaca kale boqolaal qof ayaa ku dibadbaxay magaalada bakhdaad ee dalka ciraaq iyagoo ka dibadbaxaya dilkii xasan nasrallah dibadbaxayaasha ayaa isku dayey inay jebiyaan khadka cagaaran ee aadka loo ilaaliyo halkaasi ay ku taallo safaaradda maraykanku afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee maraykanka john kerby ayaa isna ka hadlay xaaladda bariga dhexe ka taagan waa tan fariin uu ku soo qoray bartiisa x oo uu soo xigtay barnaamijka this week ee telefishinka a b c waxa uu yidhi si soka ayaannu la soconnaa sida iyo haddii xisbullah ama iiraan ay jawaabaan iyo weliba ururada kale ciraaq iyo suuriya waa inaan u diyaar garownaa nooc jawaaba waa inaan hubinnaa inaan diyaarnahay diyaarna waan nahay waxaan rumaysanahay inaan haysanno awooddii aan uga baahnayn gobolka laakiin ma cadda weli waa xilli hore in la ogaado ayuu yidhi wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa sheegtay in dad ka badan hal kun oo qofi ay dhinteen lix kunna ay dhaawacmeen labadii toddobaad ee la soo dhaafay